madaxda iyo mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta shaqaalaha wasaaradda warfaafinta safiirtii hore aireland iyo somalilan marti sharafka kale ay noo joogtaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaka waxaynu halkan isugu nimi laba qodob oo muhiima inaynu isu sheegno qodobka koowaad ee muhiimkaa aynu shaqaal ahaan isugu nimi waxa weeye in aynu isla socodsiino siddeed iyo tobankii mey iyo kaalinta kaga aadan wasaaradda warfaafinta iyo saxaafadda madaxa bannaan labadaba siddeed iyo tobankii mey way dhowdahay way soo socotaa oo waa ogtihiin saxaafadda dowladda iyo saxaafadda madaxa bannaan ee dalkana waxay ku leeyihiin kaalin muhiima waxay ku leeyihiin kaalin muuqata oo aan qarsoomaynin waxaynu u baahannahay inta fitradda ka hadhay siddeed iyo tobanka mey inaynu miisaanka saarno tu madax bannaan iyo tu dowladeedba in aynu soo bandhigno siddeed iyo tobanka mey curashadeedii iyo taariikhda ay ka dhalatay ee fog ee ilaa mustacmaradda ingiriiska ilaa maanta joogta iyo sida ay u gaadhay heer ama u joogto somalilan maanta heer ay dal ahaan u qalanto in la aqoonsado iyo sidii ay ku soo gaadhay inay saxaafaddu soo bandhigto siddeed iyo tobanka mey ayaynu maanta isugu nimi sida ay u soo bandhigayaan haddii ay noqon lahayd tiiviyada oo ku tartama tiiviyada madaxa bannaan iyo ka dowladda oo ku tartama xooggana saara sida ay u soo kala hor urursanayaan iyo sida ay isugu geynayaan iyo sida ay u dhisayaan barnaamijyo dokumentariyo iyo wax la mid ah oo ay ku muujinayaan ama ku soo bandhigayaan maskaxda tacabka badani ku baxay iyo sabirka badani ku baxay iyo wakhtiga badani ku baxay ee ay somalilan ku kasbatay maanta inay soo gaadho heerkan ay ka iftiimayso geeska ee ay tahay dal u qalma in la aqoonsado waxaynu doonaynaa inaynu magacaawno guddiyo waxaynu samaynaynaa guddiyo qabanqaabo oo hawshaa ka howlgala iyo tiimam u diyaargarooba soo diyaarinta barnaamijyadaas oo aynu wakhti hore bilaabi doonno idaacadaha tiifiyada iyo wargeysyada intaba sidii hore aynu u diyaarin jirnay innagoo aada ugu mahadsan yihiin shaqaalaha dowladda iyo kuwa madaxa bannaaniba mar walba hayaabina haddii aan kuwa madaxa bannaanna idin raaciyo hayaabina waxaynu nahay dhammaanteen muwaadiniin dhammaanteenna xilka ina saarani inkastoo uu midna kii dowladda yahay midna kii madaxa bannaane yahay marka siddeed iyo tobanka meyl laga hadlayo muwaadin kasta oo somalilan kaalinta kaga beegani waa kaalin laga sugayo muwaadin walba inuu guto waanaynu u simannahay ilaalinteeda iyo soo bandhigideeda labadaba xil weyn oo muwaadinnimo ayaa ina wada saaran gudashadiisuna aanay fududayn waxaynu doonaynaa inaynu maskaxda tuujinno oo caqliga isugu geyno in ay bal somalilan iscabirto idinkaa muraayadu ah iscabiridaasaa muraayadu tihiin waxaynu u baahannahay inaad noqotaan qaar dadka u soo bandhigi kara ma aha inagoo keliya cid kasta oo daawanaysa oo dhegaysanaysa inaad u soo bandhigi kartaan taariikhdii uu ku kasbatay somalilan inay halkan ku soo gaadho iyo sida ay wax u qabsatayba dhinaca nabadgelyada dhinaca horumarka bulshada dhinaca dhaqaalaha dhinaca dhinac kasta oo laga eegaba waxaan doonayaa kale aan ku dardaarmaya saxaafadda dowladda iyo ta madaxa bannaanba had iyo jeer inaynu isku dayno inaynu xasuusnaanno marka aynu wax faafinayno in mas-uuliyadda koowaad ee ina saarana ay ka mid tahay dhismaha mujtamaceen dhismaha aynu qaab wanaagsan mujtamaceenna u dhisayno oo mujtamaceenna wixii ay dagaaladii hore ee dhici jiray iyo dowladnimo la-aantii hore ee lasoo maray ay ka dhintay dhismaha mujtamaca wixii ay dhaqan ahaan ka dhintay inaynu dib u kabno ayaynu isku dayaynaa in fiicanoo badanna waynu qabannay inta dambena inaynu qabannaa baynu u baahannahay oo aynu mar walba wax qorayno ama aynu wax faafinayno idaacadiiyo t v iyo jariidadba iyo websiteba inaynu waxaa madaxa ku haynaba lagama maarmaana waxaan idinkala dardaarmayaa oo aan idiin sheegayaa inaad iska ilaalisaan oo aad ka daysaan ummadda waxa dhagabarjeeyey magacyada qabaa'ilka tooska ah ee laga sii daynayo magacyada qabaa'ilka tooska ah ee laga sii daynayo ummadda way dhagabarjeeyeen ka gudaha iyo ka dabaduba saxaafaddu marmar baanay waxaanay sii daynayso feedback deedeenin talow dadku waxaan maxay ka qabaan haddii aad dhegaysataan ekoobaa idinku soo noqda waar naga daaya idinle naga daaya magacyada qabaa'ilku marka ay wanaagsan yihiin marka ay marka ay dhibta leeyihiin ee ay xanafta leeyihiin ee intay in meel ku shirto magacii qabaa'ilka iyagoo xusaya ay leeyihiin qabaa'il kale wax ka sheegayaan iyo marka ay iyagoo qabiila dawlad wax u sheegayaan ama ka sheegayaan waxay ila tahay inay ka fiican tahay marka mujtamacu isagoo isku duuban uu meel u wada jeedo oo uu wax ka wada hadlanayo mar horena waan ka hadlay arrinta kale ee meesha ku jirtaa waa kuwa khilaafyada diinta oo iyadana hore waynu uga hadalnay waxaynu isnidhi warnimayo wixii aqoona ee la isweydaarsanayo miidiyahayuu xambaarin murankeeda miidiyuhu xambaarin murankeeda miidiyuhu xambaarine ha noqdaan waxay culimmadu isu kordhinayaan inay iyagu isu kordhiyaan oo markaa wixii ay ku midaysan yihiin ummadda u sheegaan innagu waxaynu u baahannahay oo aynu leenahay in aynu ummaddeenna doonayno inaynu ku hayno inay ilaashato qarannimadan iyo nabadgelyadan somalilandna ay noqoto mid maanta halkan ay joogto hore uga sii socotaan arrinta kalena waxa weeye aan saaka idinku yeedhay wasaaradda warfaafinta mar hore waxaynu sheegnay inaynu reform samaynayno reformkii in badan oo ka midi wuu suurto galay in badan oo ka midina wuu socdaayo brosesskii bay ku jirtaa wasaarad muransan iyo khilaaftoon adeer ma jiro halkan waa wasaarad way isku duuban tahay sidaa a shaqaalihii u tihiine madaxdeedna ay kuwa adeer u yihiin ee u fadhiyaan ayaynu wasaarad u nahay ninkaa aan inagu jiro mad badan baynu nahay lix boqoloo qof baynu gaadhnaa laba qof iyo saddex qofba way inagu jiri karayaan oo iska u beer nugul ama u calool jilicsan inay xanta suuqa dhegaystaan iyagoo xerada ka rawacay xerada markaad ka rawaxda xanta suuqa ha dhegaysan ilaa xerada adaa jooge adaa jooge u sheeg suuqa wixii aad soo aragtay laakiin suuqa ha ka soo qaadanin wixii aad ka soo maqashay maanta halkan hortiina fursad waxaan ku siinayaa in kuwa xalay toole jaraa'idka aan ku arkayay maxaan idhahaa wafaadyada qaarkood halkan haddii ay joogaan aan imanka xaadiriyo waxa ay ka cabanayaanna hortiina aan wax kaga qabanno hadday run sheegayaan oo uga markhaati kacdaan hadday been sheegayaanna aynu ka celino maxkamadan weyn horteeda fagaaraha saxaafadda madaxa bannaan iyo tu dowladeedba jooga waa sida haye imanka intaa soma wada maqlaysaan labaatankaa qof qaar ka mida oo aan la qabin kuwaas waxa ay sheegayaan miyay jiraan labaatan kuway ku midaysayin waay kuwa labaatanka me kuwaad adigu tiraahayda wasaaradka ma joogaan xayaad cali cumar waa tee wasaaradda miyay ka shaqaysaa waaxdeebay ka shaqaysaa wadee shaqaali oo dhan baa tiina xayaad cali cumar miyaa garanaysaan waa ko ismaaciil xasan siciid ma garanaysaan wasaaradda miyuu ka shaqeeyaa halkeebuu ka shaqeeyaa dee yaadan hay adaa qoray noo sheeg haddaad garanaywaryaa ilaaha yaqaano dee shaqaalo maaha soo maaha waaye cabdirasaaq xasan maxamed ma garanaysaan halkee buu ka shaqeeyaa waa ciid maama idaacaddu ka shaqeeya shaqaalo maaha salme cabdilaahi khadar meeday waa adiga cabdilaahi yuusuf axmed ya salaamu calaykum waan ka jawaabaynaa adeer waxaan waxa iyagu waa transparent haddii aydaan maanta ilahayn wasiir cabdilaahi ow waa adigii kuwa reerkiina u buriyey haddaydaan ilahayn miyaa tahay leedin qabyaaladaad ku shaqaysaa miyay leedin qof baad iska maagtaa iska cadaadisaa miyay leedin waar waan u hiilin doonaa ka shaqaystayna suga ka shaqaystayna waan u hiilin doonaa suga laakiin igu sima oo isoo gaadhsiiya oo suuqa ha u ashkatoonine iisoo ashkatooda miyay xun tahay taasaa bardariiqa mara oo darajooyinka raaca